madasha akhriska iyo aqoonta ee tusmo ayaa magaalada kismaayo ku qabatay bandhig aqooneed ku saabsan kobcinta akhriska iyo sida kor loogu qaadi karo wacyiga akhriska ee bulshadeenna waxaana kasoo qeyb galay aqoon-yahano dhalinyaro iyo martisharaf kale gudoomiyaha madasha akhriska iyo aqoonta ee tusmo jaamac cabdiqaadir faarax ayaa ka warbixiyey goorta la aasaasay iyo ujeedka loo aasaasay madasha tusmo madasha tusmo waa madal akhris waxayna diiradda saartaa akhriska iyo qoraalka waxay sidoo kale ka qayb qaadataa kor u qaadista baraaruga akhriska ee bulshadeenna madasha tusmo waxaa la aasaasay labadii bishii labaad labada kun labaatan iyo labada sanadkii tegey ayaan aasaasnay madashaa madasha tusmo waxaa ku midaysan dhallinyaro soomaaliyeed oo reer jubbaland ah madasha dhallinyaradu waxay kala dhigtaan qeybaha kala duwan jaamacadaha madasha tusmo hadafka aan u aasaasnay iyo waxa aan ugu talagalnay aan ujeedka aan ka lahayn muxuu ahaa markii aan aragnay inaan u baahan nahay wax akhris sidoo kale aan aragnay wacyiga bulshadeenna inuu aada u hooseeyo dhanka akhriska qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay bandhig aqooneedka ayaa sheegay in muhiimad weyn uu u leeyahay wax akhriska afkeenna hooyo maalinta istiraadadan wax akhriso wax akhrisan baa imaanaysa maalinta tiraa mobailkan iska jooji waa joojiyey ko iyo tobankii waa joojiyey toban kaloo aad waagi hore raadi jirtaa imaanaysa oo aadan awel lahayn bal maanta balma fiiriyaa xoogaa bal markaanama xoogaa istakfirullah maan dhugtaa mar kastoo istiraahdo reer bani israa'iil waa aratay waxaa laga joojiyey sabtiga inay inay inay kaluumaystaan maalin sabtiga kaluunku baluunku yaala wa yowma laa yasbituuna laa taatihim soo mahay aayadda qur-aanka maalin sabtiga mar kastoo istiraahadaan akhriso gabadhaa marka istiraahda akhriso saaxiibteeda soo wacays waxaa ku tiraahdaa waa ka xumahay waxaa cashirkii waxaa soo qaatay akhriska ee bug bug ku yaalla miyaa maanaa shakaya waa akhrisaa naga tag haye naga tag haye gabadhaas waa xanaaqday qofku ha cishoodo nin baa wuxuu igu yidhi meelahaas meel walaalkiisa dhul beereed bay leeyihiin xoolo iyo walaalkiisa marka wax ma shaqaysto walaalkii maalin dambiga ku marti qaadayo ibow soor dhexda caana subag sixina uga jiro caano fadhiya idinkuama fahmaysaane saldaataa rabtaane somasaas dhexda iga jira ayaa iyo martiqaadkii waa yimid waa darsada hal mar mar labaadu qaatay waruuxu macaana mar saddexaad markuu qaato dhab siiye gacanta markaasuu ka leefay baxwi waa la shaqaystaa shaqayso war shaqaysana war hal xabaataa maya shaqays kii waa xanaaqayo kii loodiisa meel malas u la raacay gudul saaf masaar kulli soo urursay dhul buu baneeyey isagoo miyir ba lahaynba dhul ayuu baneeyey sanadkii waxaa usoo go-a beer aada u fiican badan badar fiican walaalkiisa u mahad celiye qofka ku dhahaya waxba akhrisanaysa ha wareero wax akhrisaneh ha jarjara buwaarta dhan ha akhriye waxaa u baahan tahay waxyaalaha qaarkood inaad ka hortagto haddaa baalolba hebel iyo sheekadii ii wad markaad isu timaadaan tiraada haye ma sheegine sheekaan ku keenay maalintii hebsugu kadibaysa xaggee maraysay meel ma gaarin akhriska go-aanu rabaa go-aankuna fuli buu rabaa aad iyo aad bay sharaf weyn ugu tahay inaan maanta inkala soo qaybgalo bandhinkan bandhig aqooneedkan lagu xoojinayo afka naga hooyo akhriska waan soo dhaweynayaa cilli ka soo shaqaysay maanta oo jamco ah waxaan marag ii markhaati ka ahay jiilka soomaaliyeed inay u heelan yihiinna diyaarna u yihiin xagga akhriska iyo waxbarashada iyo aqoonta sababtoo maanta oo jamco ah oo ay tahay maalin fasax in hoolkan la soo guuxdhaafiyey taasna waxay tusee dhaleen soomaaliyeed siday heegin ka ugu yihiin inay waxqabtaan waan ku dhiirigeliynaa